wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa ku waramaya in xisado colaadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ay ka jiraan magaaladaas taliyihii booliska gobolka gedo ugu magacownay dowladda federaalka ayaa lasoo warinayaa inuu u wareegsaday dhanka maamulka la baxay jubbaland taas oo sababtay in ciidamadii booliska ee degmada beled xaawo uu hoosgeeyo maamulka isku magacaabay jubbaland tani ayaa keentay in xaalad kacsanaan ah ay gasho magaalada beled xaawo ee gobolka gedow iyadoona laga cabsi qabay in halkaasi uu dagaal ku dhex maro ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland oo hadda labadoodaba isku hor fadhiya gudaha magaaladaas gobolka gedo ayaa waxaa in muddo ahba ka taagan isqabsi u dhexeeya maamulka jubbaland iyo kan dowladda federaalka kuwaas oo marar badan ku dagaalamay degmooyin ka tirsan gobolka gedo iyadoona labada dhinac mid kasta oo ka mid ah uu hadda u xusul duubayo si isagu ula wareegi lahaa gacan ku haynta gobolka gedo